أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة الصلاة عمود الإسلام وتركها كفر وضلال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وفي سورة المعارج قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ثم عدد صفات بعد ذلك ثم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام ومع أهميتها إلا أن كثيرا من المسلمين يخطئون في صفتها فلا يؤدونها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فما صفة الصلاة ثم يقرأ الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهذا السجود يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ويكرر ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك وما صفة الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم بعدما يسلم يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxay noo bilaamaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala nadwadii la magac baxday salluu kamaa ra'aytumuunii usallii ee shicaarka u ahaa xadiiska rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi aada maqlaysaan n muxaadarada qeybteeda nadwada qeybteeda saddexaad waxa ay ku saabsan tahay alkhushuucu fi salaa khushuucda salaada iyo qaabka qofka u khushuucaya waxaa ku kaalmeynaya inuu khushuuco insha allah waxay noo qaadaa dhigi doonaa sheekheena allaha barakeeye sheekh axmed cabdisamed xafidahu llahu tacaala waracaah sheekha ayaan kusoo dhoweynayaa falyatafadal mashkuuran wama'juuran biidni illaah
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد walaalayaal ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa mahad oo dhamme ay u sugan tahay isugu kaan keenay mejliskan si aynu khayr iyo wanaag isugu baraarujinno waxaanaynu ilaahay weydiisanaynaa jala wacalaa miisaanka xasanaadkeenna inuu inoogu daro maalinka qiyaame kelmaddu waxay ku saabsan tahay alkhushuucu fi salaa salaada in lagu khushuuco salaaduna walaalayaal sida aynu ognahay muxaadiraadkana laga yaabo inaa ku soo dhagaysateen waa xidhiidh adag oo u dhaxeeya addoonka iyo rabbigii waa munaajaad iyo faq addoonku rabbigii jala wacalaa uu la faqaayo waa mid lagu raaxaysto oo qofku uu ku nafiso uu ku dego ee culays la yska ridaayo oo laga nasanaayo ma aha waxaynu garan karaa rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam inuu odhan jiray qum ya bilaalu faarixna bisalaa bilaalow istaag oo salaada inoogu raaxee shakina waxaanu ku jirin marka qofka salaadu ay raaxo u noqonayso inuu yahay waktiga uu ku khushuucay ee khushuucdeedii iyo waajibaadkii kale ay lahayd uu la yimaado sidaa awgeed baa khushuucda waxaa ahmiyad ugu filan inay tahay ruuxdii salaada oo salaada bilaa khushuucda ahi waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa sidii jasad aanay nafiba ku jirin oo meyda ahmiyadda ay leedahay darteed baa waxa mudan in la ysku baraarujiyo oo la ysxasuusiyo waxaana qiimaheeda ina tusaaya salaada in lagu khushuucaa dadka liibaanaya jannatulfirdowsana dhexlaaya sifaadkooda ayay ka mid tahay bale ilaahay kuwaa markuu sifeynayey sifadaasi khushuucda ayuu xagga hore mariyey qaala allahu tacaala qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun xaqiiqa ahaan waxaa liibaanay oo wixii ay jeclaayeen ay doonayeenna helay wixii ay ka baqanayeenna ka badbaaday kuwa mu'miniinta ah kuwaasoo salaadooda ku khushuuca baa rabbi yidhi jalla wacalaa sifaadka kale ay leeyihiinna ilaahay wuu sheegay ilaa yihi rabbunaa jala wacalaa ulaa'ika hum lwaarihuun aladiina yarihuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun waxaa kaloo ilaahay ka warramay dadka ahlulkhushuuca ee salaada ku khushuuca inay salaadu u fududahay dadka kale aan ku khushuucinna ay ku culus tahay waاstaciinuu bالصabri wالصalaaة wainaha lakabiiraة إila calى اlkhaashiciin wuxuu rabbi yidhi jala wacalaa waxa kaalmaysataan sabirka iyo salaada salaadaasina waa mid ku culus dadka salaada ku khushuuca mooyaane waxaana ogaataan ayuha اlإkhwaanu fi اllaah qofka salaadiisa kolba ajarka uu ka helayaa iyo kaamilnimadeeda iyo naaqisnimadeedu waa hadba khushuucdeeda inta uu kala yimaaday ee uu ka gaadho waxaa imaamu axmed musnadka ku wariyey min xadiidi abilyusri biisnaadin saxiix inuu rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam minkum man yusalli salaata kaamilatan ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشرة waxaa idinka mid ah kuwa salaadii kala barhkee tukanaya salaadii kuwa tukanaya iyadoo dhammaystiran iyo barh kala kuwa kala barh gaadhsiinaya iyo kuwa thuluth saddex meelood oo meel la imanaya iyo kuwa rubuc iyo kuwa khumus ilaa uu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam sheegay kuwa toban meelood oo uu meel la imanaya inay jiraan waxaa darajaadkaa kala tagsan keenayna waa khushuucda dadku kolka ay salaada tukanayaan ay ku kala duwan yihiin khushuucda in salaada lagula yimaado oo la qaabilo waxa ay keentaa in salaadaasi lagu khushuucay jannada lagu galo sida aayaadkaa hore aynu tilmaanay ay sheegayaan rasuulkuna wuxuu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam xadiiska muslim صaxiixa ku wariyey maa min muslimi yatawada'u fayuxsinu wuduu'ah ثuma yaquumu fayuصلii rakcatayni muqbilu عalayhima bqalbihi wawajhih ilaa wajabat lahu اljanna ma jiro qof muslima oo weysaysanaya waysadana wanaajinaya dabadeeta istaagayo laba ragcadood tukanaya labadaa ragcadood oo waxa weeye uu ku qaabilay qalbigiisa iyo wejigiisaba oo uu ku khushuucay hadduu sidaa yeelo jannada ayaa u waajibta dunuubtana waa lagu dhaafaa khushuucda salaada lagu khushuuco ahmiyaddeeda ayayna tusaysaa oo xadiidka cuhmaan ibni cafaan ee saxiixa muslimka ku soo arooray qaala samictu rasuula allahi salى allahu alayhi wasalama yaquul ma min imri'in muslimi taxduruhu salaaة maktuuba fayuxsinu wuduu'aha wakhushuucaha warukuucaha ilaa kafa ilaa kaanat kafaaraة lima qablaha min الdunuub ma lam yu'ta kabiirah wadalika اdahru kulh wuxuu ihi صaxaabigaasi radia allahu canhu waxaan maqlay rasuulku isagoo leh calayhi الsalaaةu wasalaam ma jiro qof muslim ah oo salaad farale ay u soo gelayso dabadeeta wanaajinaya weysadeeda iyo khushuucdeeda iyo rukuucdeeda haddii sidaa uu yeelo waxay u noqotaa salaadaasi kafaara mid lagaga tirtiro lagaga dhaafo dunuubtii hore uu sameeyey haddii aanu kabiiro la iman waxaanaad ogaataa qofku laba jeer ba ilaahay jala wacalaa wuu is-hortaagaa marka uu qofku salaadii galo waa qof rabbigii hortaagan oo la faqaaya mar labaadna ilaahay wuu is-hortaagi doonaayoo maalinka qiyaame qof waliba rabbigii ayuu is-hortaagi doonaa la hadli doona qofka kolkaa is-hortaaggaa hore hagaajiya ee qiimeeya ee xaqiisa guda waxa u fududaanaya horjoogsiga dambe ayaa u fududaanaya oo loo sikhiraya ahmiyadda walaalayaal khushuucdu waa mid fara badan heerka nusuustu ay geysayna waa mid aada iyo aada u sarreeya alkhushuucu fi salaa salaadda in lagu khushuucana waxaa looga jeedaa xuduuru اlqalbi bayna yaday اllahi tacaalى mustaxdiran liqurbih qofku inuu qalbigiisa soo xaadiriyo oo uu ogaado inuu rabbigii jala wacalaa hor taagan yahay oo uu u dhow yahay fayaskunu lidalika qalbuhu wataطma'inu nafsuh wtaskunu xarakaatuhu wayaqilu iltifaatuhu muadiban muta'adiba bayna yaday rabbih mustaxdira jamiica maa yaquuluhu wayafcaluhu min awali salaatihi ilaa aakhiriha marka uu qofku dareemo inuu rabbigii hor taagan yahay oo uu taa soo xaadirsado ayaa qalbigiisa iyo xubnihiisuba ay xasilayaan daymo daymoodkiisii iyo iltifaadkii qalbiga iyo xubnaha lagala imanayay uu yaraanayaa edabsanayaayoo si edab leh uu rabbigii uu hor joogsanayaa waxa uu kolkaa garan karayaa wax alla waxa uu ku hadlaayo qur-aankan uu akhriyaayo iyo adkaartan iyo dhammaan aqwaasha kale ee salaada lagula imanaayo kolkaa khushuucdii qofku waa inuu soo xaadirsada inuu rabbigii hor taagan yahay rabbigii la faqaayo waxaanuu akhriyayana waa inuu waxa weeyaan markaa macnahooda dhuuxo oo uu fiirsado weeye markaasaa kolkaa wasaawista iyo afkaarta waxyaabaha markaa xun uu ka fikiraya iyo umuurtaasi ay meesha ka baxaysaa walaalayaal khushuucdu waa camal qalbi a weeye oo qalbiga lagala laga qabto rasuulkeenuna calayhi الsalaatu wasalaam khushuuc la-aanta wuu ka ducaysan jira oo ilaahay buu ka magan geli jiray allahuma inii acuudu bika min cilmi laa yanfac wa min qalbi laa yakhshac wa min nafsi laa tashbac wa min ducaaءi laa yustajaabu laha qalbi aan khushuucin baa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay wuu ka magan galay khushuucda loo baahan yahayna shaki ma laha inay kow ka tahay khushuucda salaada dhexdeeda lagula yimaado mar kasta oo qofka iimaankiisu uu xoogaysto oo daacadiisu ay badato waxaan shaki ku jirin in waxa weeye khushuucdiisina ay badanayso ay kordhayso mar kasta oo qofka iimaankiisu uu naaquso qalbigiisuna uu qalayl dareemana waxaan shaki ku jirin in khushuucdiisu ay hoos u dhacayso ama ay meeshaba ka baxayso sidaa awgeed baa waxa muhiim ah inaynu garanno asbaabta iyo waxyaabaha inagu caawinaya khushuucda ina gaadhsiinaya qasdiga aynu u sheegaynaana waxa weeyaan qof waliba inuu naftiisa ku dabaqo oo uu waxa weeye ku dadaalo si khushuucdiisii ay u korodho ilaa ay u gaadhayso heerkii la doonayay isla markaana fadaaishaas iyo qiimahaasi badan uu helo waxaa walaalayaal ka mida umuurta khushuucda keenta qofku inuu salaada usoo diyaargaroobo inta aan la gelin oo diyaargarowgii salaada uu la yimaado salaaddu waxay u baahan tahay sidaynu ognahay diyaargarow qofku inuu soo tahaaro qaato soo cadaydo waxa weeye salaaddii usoo dhaqsado mu-adinka marka uu addimaayo haddii masaajidka uu joogo uu ka daba yidhaahdo dabadeeto iska sii sunnaysto qur-aan sii akriyo haddii waktigu waxa weeye uu helo isagoo markaa salaaddii u diyaar garoobay salaaddii sidaa ay ku timaado oo uu ku galo waxaa waxyaabaha khushuucda kaxeeye ah ama dhima ugu yaraan qofku waxa weeye in isagoo aan soo diyaar garoobin salaadii waktigeedii la galo ama la aqiimo dabadeetana isaga oo balaq balaqle ama isagoo gebgeble salaadii uu isku tuuro waxaa kaloo loo baahan yahay qofku si uu salaadii ugu khushuuco inuu ilaaliyo طuma-aniinada salaada salaada طuma-aniine in lagula yimaadaana waxay ka mid tahay arkaanta salaada haddii qofku طuma-aniinadii uu ka tago ee salaadiisii waxay noqonaysaa qofuu rukni ka maqan yahay waxaanaynu garan karaa rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam ninkii aan rukuucda dhammaystirahayn ee طumaaniinada ka tagaayey inuu faray inuu salaadiisii soo celiyo waxaa kaloo rasuulkeenu ka digay calayhi الsalaatu wasalaam salaadii in naqral lagula yimaado sifada munaafiqiintana ay tahay oo aan lagu xasilin waa xadiiska صaxiixa ku yaala wuxuu rasuulku uhi عalayhi الصalaaةu wasalaam tilka salaaة اlmunaafiq tilka salaaة اlmunaafiq yarqub الshamsa xatىa إida kaanat بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا taasi waa salaada munaafiqa taasi waa salaada munaafiqa cadceeddii buu sugayaa marka ay liiqa dhigto ee ay gaadho wakhtigii shaydaanku geesihiisa ka hareerataagi jiray markaasi ayuu la imanayaa afar ragcadood oo uu dadejinaayo oo in badan ilaahay dhexdeeda aanu ku xusahayn munaafiqi wuxuu sidaa u samaynayaa lianna dee iimaan baan jirin khiyaabaa ku sugan waxa isaguna xaalkaasi oo ee qofka iska saahiga ah ee kolka uu salaadii tukanaya qalbigiisiba aanu xaadir ahayn ee mujarad waxa weeye afcaal iyo aqwaalun la imanaya walaalayaal waxyaabaha khushuucda keena waxaa ka mida qofku marka uu salaadii galo inuu ogaado inuu rabbigii la faqaayo o ula hadlaayo oo gaar ahaan marka uu faatixada akriyaayo ilaahay jala wacalaa u jawaabayo xadiidkii saxiixa muslimka ku yaalla xadiisulqudsigii ayaa u daliila rasuulku عalayhi الصalaaةu wasalaam inoo sheegay inuu yihi ilaahay qasamtu الصalaaةa baynii wa bayna cabdii salaada oo faatixada looga jeeda waxaan u qaybiyey aniga iyo addoonkayga marka uu addoonku aayad ka mida faatixadii akhriyaba ilaahay jala wacalaa wuu u jawaabayaa marka uu yidhaahda alxamdu لilaahi rabi اlcaalamiin qaala اllahu xamadanii cabdii وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين qaala allahu haada licabdii walicabdii maa sa'al sidaasaa aayad kastoo faatixadii ka mida markuu qofku addoonku akhriyo ilaahay jala wacalaa uu ugu jawaabaya qofku kolkaa hadduu xadiidkaa si fiican ugu fiirsado oo keli ah waxaa runtii ku sugan mawcido iyo waano baliiqaho xeel dheer baa ku sugan halkaa xadiid oo qura oo aynu u fiirsanno ayaa walaalayaal inoogu filan khushuuc inaynu salaada kula nimaadna kula nimaadno iyo khushuucdeenna inaynu kordhinno waayo rabbulcaalamiin ayaa waxa weeye qofkii u jawaabaya iyadoo ilaahay sidaa kuugu jawaabayo oo uu ku soo qaabilaayo in waxa weeye aada kaflad iskaga jirtaa oo qur-aankii aada akhriyeysay iyo wixii aada akhriyeysay mujarad wax carabka una aada marinaysa uu noqdaa walaalayaal waa arrin laga xishoodo waana edab ay tahay qofku inaanu rabbigii jala wacalaa kula dhaqmin waxaa ka mid a waxyaabaha ziyaadiya khushuucda ee isla markaana keena qofku inuu iska ilaaliyo daymo daymoodka iyo inuu eego halkaa uu ku sujuudayo uun inuu eego waayo waxaa loo yaqaana iltifaatka ama qofku inuu meelahaasi eegeego uu daymoodaa rasuulkeenna calayhi الsalaatu wasalaam ayaa la weydiiyey sida xadiidka caaisha ku sugan waxa uu markaa rasuulku uhi huwa ikhtilaasun yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabdi rawaahu اlbukhaari waa dhufasho shayطaanku uu salaadii addoonka kolba wax ka dhufanayo weeyi marka iltifaatka noocaasi shaki male inuu waxa weeye khushuucdii nuqsaaminayo oo uu dhimaayo sidaa awgeed baa waxa markaa fiican sida jamaaca min ahli lcilmi ay qabaan inuu qofku halkaa sujuuddiisa unu eego oo dee xaajo adagoo timaada mooyaane uu iska ilaaliyo eegis eegis eegista kale inuu meelahaa sir dhowr dhowro wakadalik waxaa khushuucda ziyaadiya qofku inuu shaydaanka rabbigii ka magan galo jala wacala waayo shaydaanku cadow buu inoo yahay mar walba waa inoo cadow daacada iyo khayrka salaadu ka mid tahay kolka hore inaanad samaynin buu isku dayaya oo uu kaa xijaabo haddii aad taa ka yeeli weydo oo aada salaadii bilowdo wuxuu isku dayayaa inuu kaa khalkhaliyo oo khushuucdeedii uu markaa kaa kaxeeyo ama uu kaa kala dhantaalo salaadii sidaa awgeed baa markii saxaabada qaar ay rasuulka u yimaadeen calayhi asalaatu wassalaam ee ay sheegeen shaydaanku inuu qiraa'adii iyo qur-aankii uu akhriyayay iskaga daraayo waxa uu sheegay rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam inuu yahay ka sidaa samaynaya shaydaan khinzab la idhaahdo waxaan u faray oo dawo iyo cilaaj rasuulku uu ku sheegay calayhi asalaatu wasalaam in ilaahay laga magan galo inuu sharka shaydaankaa kaa qabto axaadiista kale badan baa rasuulkeenu ku fasiray calayhi asalaatu wasalaam markuu qofku salaadii gala shaydaankii wuu soo qaabilaya wuxuu xasuusinayaa waxyaabo fara badan kan xasuuso kan kale xasuuso kan kale xasuuso sheekooyin badan iyo umuur fara badan ayuu ku soo qodqodaya ilaa uu u sheego uu markaa weydiiyo waxyaabo aanu qofku salaada markii aanu ku jirinba aanu xasuusnayn mar haddii walaalayaal sidaa ay tahay shaydaankii waa in laga digtoonaado khutuwaadkiisa iyo tallaabooyinkaa salaadaada uu waxa weeyaan ku xumaynaayo khushuucdiina uu kaaga kaxaynayana waa inaad ka joogsato o aanad la sii raacraacin weliba shaydaanku marka uu doonaayo khushuucda inuu kaa kaxeeyo haddii ay u suuro geli weydo inuu kugu mashquuliyo arrimo adduunyo iyo waxyaabo aan daacaadka iyo khayrka xidhiidhba la lahayn wuxuu kugu mashquulinayaa oo weliba dadka cilmigale iyo ducaadda iyo ku badan waxyaabo kaleoo salaadan aan ahayna laakiin daaco kale ah oo mar alla marka aad salaadii gasho ayuu dacwaddii kusoo hordhigaya iyo sidii loo wadi lahaa iyo halkii lagaga bilaabi lahaa iyo halkii lagaga dhufan lahaa iyo dhinacii lagaga tegi lahaa dabadeeta waxaa laga yaabaa sidaa dacwaddaa u kala habaynayso in salaadiiba ay dhammaato waxaa dhici karta dhinac kale inuu ka wareego masaa'ilkii cilmiga ahaa ee maskaxdaada ka guuxayey uu ku hor keeno oo uu kolba masale ku xasuusiyo masaladaasi caynkaasay ahayd intaasoo qowl baa ku jiray waxaasaa la kala daliishaday taasaa la isugu jawaabay masaladaa kale halkaasay ku jirtaa intaasoo masale halkaa kasii dhalanaysa sida dabadeeta sidaa aada cilmigaa ugu dhex jirto ee kolba uu kitaabkuu xasuusinaayo ayaa laga yaabaa salaadii inay sidaa ku dhammaato iyadoo oo labada ka sahlan shay daaco ah inuu ku xasuusiyo ama uu kugu mashquuliyaa ka sahlan shay iska adduunyo ah oo aan khayrba shaqo ku lahayn inuu kugu mashquuliyo laakiin maca daalik xataa salaadii inaad waxyaabaha kale daacaadka ah kaga mashquusho ma aha waayo iyaguna waa khayrar sidooda lagaaga rabo oo aan la doonayo sidooda in loola yimaado oo waktigooda la siiyo oo markooda loo dhigo salaadanna waa mid u baahan in iyada lagu mashquulo qalbiga lasoo xaadiriyo la ogaado allihii weynaa jalla wacalaa rabu الsamaawaati wاlardi wamaa baynahumaa in waxa weeye la hor taagan yahay waxaa ka mid a walaalayaal waxyaabaha kordhinaya khushuucda ama qofku inuu salaadiisii ku khushuuco gaadhsiinaya in had iyo jeer naftaada aada canaanato oo tawaaduca aada ku dadaasho oo camalka aada samaynaysa iyo khayrka adigu aada samaynaysa aanu kula weynaanin waayo haddii aada isla yaab ku galo oo daacadaadu ay kula badato oo aad tidhaahdo waxa weeye wallaahi maasha allah aada baad u khayr badan tahayoo waad dadaashaayo waad ku dadaashaa khayrka taa qudheeda ayaa ah albaab kugu furmay oo shaydaanku kugu furay waa in si kastood daacada u badisa iyo si kastood khushuuc ula timaado mar walba inaad sii kordhiso waa inaad waxa weeye ku dadaasho waxyaabaha muhiimka ah walaalayaal ee khushuucda keena waxaa ka mid ah inuu qofku sutro samaysto sutradana waxaa looga baahan yahay qofka imaamka ah ee dadkii tukinaya iyo ka munfaridka ah ee gaar u tukanaya labadaba waa looga baahan yahay sida saxiixa ah ee jamaaca min ahli lcilmi ay qabaana sutro qofku inuu samaystaa sunno maaha waa waajib weeyi waayo adilo badan baa ku soo aroortay aqwaasha ahlulcilmigana kolba waxaa la qaataa qowlka waxa weeye adiladu ay u gargaaraysa ay xoojinayso waayo xujadu waxay ku jirtaa daliilka hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo ijmaaca culimada muslimiinta waxaa ka mid ah axaadiista ugu cadcad ee u daliilkaa inay waajib tahay sutradu xadiidka cabdillaahi bni cumar ee ibnu khusaymiya ay wariyeen biisnaadin صaxiix laa tuصali إilaa ilىa sutraة walaa tadac axada yamuru bayna yadayka wa bayna الsutra waxaa rasuulku yihi calayhi الصalaaةu wasalaam sutro mooyaane macni waxa weeye sutro la-aan ha u tukan oo sutro la-aanteed ha tukan hana ka tegin markanaad sutrada samaysatay cid maraysa adiga iyo sutradaada dhexdooda oo idinkala dhex maraysa ha ka tegin yacni waxa weeye iska joojiyo o iska qabo kolkaa sutradii oo laga tago meel bannaan la yskaga tukadaa waxay ka mid tahay akhtaada dadku ay ku dhacaan salaada dhexdeeda ee la doonaayo dalabatulcilmiga iyo ducaaddu inay dadka baraan oo ay u sheegaan walaalayaal sidaa xaqiiqada ah asbaabta aynu soo rari karaa aada iyo aada bay u badan tahay waxaase inoogu filan wax khushuucda inoo siyaadinaya isla markaana ina gaadhsiinaya inaynu salaadeenna ku khushuucno inaynu ku dayanno rasuulkeennii moxamed ahaa calayhi الsalaatu wasalaam waayo wuxuu ahaa rasuulkeennu calayhi الsalaatu wasalaam dadka salaada ku khushuuca kii ugu horreeyey buu ahaa waa cidda la doonaayo inaynu ku dayanno oo aynu raacno xadiidkii ay sheegayeen wadaadadu iska daba mareen ee bukhaariga ku yaalayna waxaa rasuulkeenu yihi calayhi الsalaatu wasalaam saluu kamaa ra'aytumuunii usalli markaa salaada la doonaayo inaynu rasuulkeenna kaga dayanno waxaa ka mid a khushuucdii oo salaada afcaasheeda iyo aqwaasheeda daahirka ah ee muuqdana waa inaynu rasuulka kaga dayanno waxyaabaha salaadu ay leedahay ee baatinka ah iyo umuurta qalbiga ah ee qarsoonna waa inaynu kaga dayanno labadaba aynu kaga dayanno ku dayashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaada lagaga dayday sidiisii loo tukadaana in labadaa arrinba lagaga daydo ayaa waxa weeye ay ku soo xasilaysaa salaada rasuulka saxaabadu in badan bay sifeeyeen iyo siduu salaada ugu khushuuci jiray cabdilaahi bnu mascuud baa sifeeyey oo xudayfaa sifeeyey oo cabdilaahi bnu shikhiir baa sifeeyey oo cabdilaahi bnu cabbaas baa sifeeyey oo caaisha ayaa sifaysay radia allaahu canhum ajmaciin iyo saxaabo badan oo kale axaadiidtaasoo marka aada u fiirsato ay kuu caddaanayso sida rasuulkeennu calayhi الsalaatu wasalaam uu salaada ugu khushuuci jiray iyo siduu u dheerayn jiray iyo siduu u qurxin jiray iyo sida salaadu wax walba ay ugala qiimo badnayd ee ugu raaxaysan jiray iyada ee ugu nasan jiray ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa idinku sugnaaday rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama ku dayasho wanaagsan walaalayaal axaadiidtaasi xadiidka kooban ee cabdillaahi bni shikhiir baraynu tusaale usoo qaadanno wuxuu ihi saxaabigaa cabdillaahi bni shikhiir ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yusallii walisadrihi aziizun kaaziizi lmirjal rawaahu abu daawuuda wagayruhu wa sanaduhu saxiix wuxuu uhi saxaabigaasi waxaan arkay rasuulka oo tukanaya oo laabtiisu ay samaynayso aziiz iyo cod la mid ah codka uu sameeyo dherigu kolka uu karaayo marka dherigu uu karaayo ee biyuhu ay islaba rogayaan waxaynu ognahay inay sameeyaan cod laabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo codkaasoo kala samaynaysa ayaan arkay buu yidhi sababta ay codkaa u samaynaysayna waa shiddat liqbaali cala asalaati waalkhushuucu fiiha waa sida adag ee rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam salaada uu u qaabilayay iyo khushuucda uu ku khushuucsanaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam weeye taa walaalayaal ku dayasho wanaagsan baa inoogu sugan waxaa kale oo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam in badan uu waxa weeye inoo caddeeyey oo dhinaca kale uu inoo diiday waxyaabaha khushuucdaasi lidka ku ah ama khushuucda kaxaynaya oo wuxuu rasuulku diiday calayhi asalaatu wasalaam marka salaada lagu jiro in xagga sare la eego waxaanuu yidhi maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum fii salaatihim fashtadda qowluhu fii dalika faqaal layantahiyana can dalik aw latukhطafuna absaaruhum rawaahu lbukhaari maxaa ari dad markaa arrinkoodu muxuu yahay kor u qaadayo indhahooda kolka ay salaada ku jiraan macnii waxaa ku sugan reebiis la yska reebaayo marka salaada lagu jira in indhihii kor loo qaado arrinkaa hadalka rasuulku arrintaa ka hadlaayo wuu sii adkaada ilaa uu yidhi way iska dayn arrinkaa ama indhahoodaba waa laga lala tegi oo iyagoo indhihiiba lala tegay oo indhala ayay hoos u soo jeedsan doonaan waa waciid iyo goodi daran weeye waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen aladabu maca allah marka alcalaamatu bnu lqayim uu ku sheegaayo kitaabkiisa madaariju saalikiinka ee qiimaha badan waxaa ka mida qofku markuu salaadii tukanayo inuu xagga hoose eego sidaa awgeed baa edabtaa didkeeda oo ah inuu indhaa sare u taago waa laynoo diiday waxaan u tilmaamaa jahmiyada iyo kuwa culuwiga ilaahay diidani waxay idhaahdeen iyagu sababta loo leeya xagga sareha eegina waxa weeye ilaahay baan xagga sare jirin laakiin tan noocaasi sax ma aha ilaahay jala wacalaa wuu sarreeyaa makhluuqiisa wuu ka wada sarreeyaa hase ahaate ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam edabtan wayna faray markaynu tukanayno waayo in xagga sare la egeegaa qofka khushuucsan ama khushuucda didkeeda weeyo kaasay ka soo horjeeda waxaa kaloo walaalayaal rasuulkeennu calayhi الsalaatu wasalaam uu markaa inoo sheegay kolka salaaddii la tukanayo in laga fogaado oo la yska ilaaliyo wax kasta oo dadka salaaddii ama khushuucdii wax yeelayn karoo dhaawici kara oo imaamu lbukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystay baabu lkhushuuci fi salaa wuxuu baab u yahay kani salaada in lagu khushuuco wuxuu keenay dabadeetana xadiidkii rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam fawallaahi maa yakfaa calaya khushuucukum walaa rukuucukum inii la araakum min waraa'i dahri igama qarsoona khushuucdiinna iyo rukuucdiinu toona igama qarsoona waayo xaggayga dambe ayaan idinka arkaa rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha markaa u arkay inay khushuucdii waxyeelayso waa uu iska fogayn jiroo waxa weeye waa iska zuulinay waxaynu garanaynaa xadiiskii saxiixa ku yaalay in rasuulku maalin uu ku tukaday khamiisa mara kolkaa calamo leh fa nadara fii aclaamihaa nadra calaamadeedii buu eegay markii uu salaadii ka baxay waa kii rasuulku uhi idhabuu bikhamiisatii haadihi ilaa abi jahmin waaatuunii biambijaaniyati abi jahmin fainaha alhatnii aanifan can salaatii khamiisadan waa mara markaa iyadu liidliidimiya calamo leh ee abijahmi u geeya oo ambijaaniyadiisii ii keena abijahmi saxaabiga la yidhaha ambijaaniyadiisii ii keena waayo khamiisadan isagaa usoo hadiyeeyey markaa rasuulku wuxuu u celiyo ambijaaniyada iga soo qaada ambijaaniyaduna waa mara aan calamadaa lahayn sababtu waxa uu rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam fainaha alhatnii aanifan can salaati salaadaydiibay waxa weeye mar dhoweyd iga mashquulisay riwaayad kaloo muslim ku warinaya shakalatnii aclaamu haadihi waxay mashquulisay tan calamadeedaasi iyo liidliidimaheeda waxay ahlucilmigu yidhaahdeen xadiidka waxaa ku sugan daliilu calىa طalabi اlkhushuuci fi الsalaati wاliqbaali calayha wanafyu maa yaqtadii shugla اlkhaaطiri bigayriha sida ibnu daqiiq alciid uu ku odhanayo sharaxa cumdaha ahlulcilmiga kalena ay tilmaameen waxaa xadiidka ku sugan oo daliilu u yahay salaaddii in lagu khushuuco oo khushuucdii salaada lala yimaado in qofku salaadiisii uu qaabilo iyo in la meesha laga saaro wax kastoo qofka mashquulinaya oo waxyaabo aan salaada ahayn waxa weeye ee ku furaaya sidaa awgeed baa rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu markaa diiday in la tukado iyadoo qofkii akhbathaynku ay riixayaan saxaradii iyo kaadidii iyadoo ay soo riixayaan qofku inuu tukado iyo iyadoo cunto qofku uu u baahan yahay lasoo loo soo dhigay inuu tukado sababtoo ah arrimahaasi waxay dhaawacayaan oo ugu yaraan ay waxa weeye wuxu dhimayaan khushuucdii salaada lagula iman lahaa salaadana in lagu khushuuco oo qofku uu qalbigiisa iyo xubnihiisuba ay degaan baa loo baahan yahay waxaa rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam sida ku sugan xadiidka caaisha fi صaxiixayn idaa uqiimat الsalaatu waxadara alcashaau fabda-uu biاlcashaa hadii salaada la aqiimo cuntadina ay timaado oo cuntadii la keeno cuntada ku bilaaba oo iska casheeyo macnii cuntadii cuna waa cuntada qofkii uu u baahan yahay isla markaana arrintaa waa inaanu dee qofku xeelad ka dhigan oo aanu waxa weeye mar kastoo salaada la aqiimo cuntadii soo dhigan intaa uu cuntadaa cunaayo xataa haddii jamacu qofka uu dhaafo waa mid haysta cudurdaar uu jamacii kaga hadhay waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam laa salaata bixadrati الطacaami walaa wahuwa yudaaficuhu اlahbathaani qofka salaadi uma jirto yacnii salaadi kaamil uma aha oo uma dhammaystirna iyadoo qofku uu tukado cuntadii oo la keenay oo salaadii uu horraysiiyey iyo iyada oo labada markaa akhbathaanka la yidhaahdaa waa kaadidii iyo saxaradii ay soo riixayaan sababtoo ah xaaladaasi qofka khushuucdiisii baa meesha ka baxaysa ama ugu yaraan naqsi iyo dhantaalnaani ay gelaysaa waxaa walaalayaal axaadiidtaasi laga qaadanayaa sida qurdubi iyo ahlulcilmi kaleba ay sheegeen qaaciido muhiima qaaciidadaasi waxa weeye waxaa loo baahan yahay salaadii qofku inuu ku khushuuco qalbiga uu soo xaadiriyo oo salaadiisii waxa weeye uu markaa qaabilo isla markaana uu aada iyo aada uga fogaado wax kasta oo mashquulinaya oo khushuucdiisii dhantaalaya oo tashwiish ku furaayo salaadiisii ka tashwiishinaya sidaa awgeed salaadeenna walaalayaal waa inaynu la xejeclayno qiimaha salaada waa inaynu garanno waa ruknigii labaad ee arkaanta islaamka jacaylka ilaahay uu jecel yahay iyo qiimaha ay leedahay darteed baa ilaahay shan jeer inoo uu nagu waajibiyey habeenkii iyo maalintii inaynu gudanno salaadu diinta waxay kaga jirtaa dee meel saroo tiir dhexaadka diintaa rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam marka khushuucda waxaa kugu saacidaya inaad ogaato qiimaha salaada wax iska fudud oo iska sahlan oo iga geeya ma gudanaysid ee salaadii weynayd ee arkaanta islaamka ka mid ahayd ee aadka u qiimaha badnayd baad gudanaysa sidaa awgeed baa waa inaad ku qaabisay salaada macni nashaad iyo firinfircooni iyo qalbi soo jeeda waa inaad salaada ku qaabisho qofka muslimkii waa inuu aada iyo aada uga digtoonaado isagoo habaansanaya oo caajisaysan oo haddii allaba kuu royo wahsanaya salaadii inuu galo oo uu dabadeetana isagoo iska habaansanaya maantoo dhan oo iska caajisa oo nashaad iyo firfircooni haynin uu salaadii ka soo baxo bal waxaa laga rabaa nashaad inuu salaada ku qaabilo sifaadka munaafiqiintaanay ka mid tahay in salaadii si waxa weeye kasli iyo wahsi iyo cajsila waxa weeyaan markaa lagu tukado waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila sidaa awgeed haddaad is aragto ayuha alakhu lmuslim iyadoo salaada mar alla markaa ay timaado ama aada gasho aada iska caajisayso ood iska wahsanayso dib isugu noqo oo waxa weeyaan markaa isa sax oo isbaandhee inta aanay waxa weeye geeridu ku iman walaalayaal salaadeennu marka ay noqoto salaad waxa weeye lagu khushuucay ayaa aynu ka helaynaa ajarka badan ee salaadu ay leedahay markaasay noqonaysaa salaad inoo diida munkarka iyo faxshaaga iyo xumaanta oo ilaahay wuxuu yihi ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaadu waxa ay reebtaa faxshaaga iyo munkarka iyo macaasida iyo xumaantay qofka ka reebtaa waa goorma markay salaadu sidaa noqonaysaa waa markaad ku khushuucdeed xaqeedii salaada mariso waa marka aana dayicin markaasaa salaadaadii aada iimaan ka kororhsanaysaa aada salaadii ka baxaysaa iyadoo ay wax kuu kordheen oo iimaankaagii uu ziyaaday oo rabbigaa jalla wacalaa aada u dhowaatay markaad sidaa u tukata ayaa waxa weeye salaadaasi ay kaga xijaabaysaa waxyaabaha xun haddii laakiin salaadaadu ay noqoto uun afcaal iyo aqwaal aanay khushuuciyo markaa qalbigii oo soo xaadira kaaga hoosaynin kolkaas salaadaasi waxa weeye faxshaaga iyo munkarkii dee kuu diidi mayso waana ta aynu in fara badan aragnay salaadana in la dayacaa walaalayaal waa mid madmuuma oo ilaahay wuxuu yihi jala wacalaa fakhalafa min bacdihim khalfu adaacuu salaata watabacuu shahawaati fasawfa yalqowna haya wuxuu ilaahay kaga warramay fii suurati maryam ee ambiyadii iyo rusushii iyo dadkii uu doortay ee qiimaha badnaa dhammaantoodna wuxuu ku sifeeyey ikhlaas iyo salaad wanaag iyo khushuuc markaasaa ilaahay tilmaamay dadka wanaagsanaa inay soo weydaarteen kuwa xunxun maxay kuwaasi ku xumaadeen adaacu salaa salaaddii bay dayaceen watabacuu shahawaat shahawaadkii iyo waxyaabihii naftoodu ay jeclaysanaysayna way iska raaceen fasawfa yalqawna haya jeer dambe ayay kuwaasi la kulmi doonaan shar oo dhan iyo halaag iyo balaayo oo dhan wakti danbeay la kulmi doonaan salaada haddaba siyaabaha loo dayaco way fara badan tahay in lagaba tagaa waa dayicista ugu weyn n jamaceedii iyo waktiyadeedii la dayacaa waa nooc dayicisa in arkaanteedii kale iyo طumaaniinadeedii xasiloonistii la dayacaa waa nooc dayicisa in khushuucdeedii la dayaco salaadii lagu khushuuci waayo oo qofku waxa weeye bilaa khushuucu iskaga tukado haddana uu ku soo baxaana iyaduna waa nooc ka mid ah dayacaadda salaada la dayaco ee ilaahay yidhi adaacu salaa walciyaadu billaah walaalayaal sahwiga ilaahay uu mar kale qur-aanka ku dhaleeceeyey cidda la imanaysa ee ilaahay uu yidhi jala wacalaa fawaylu lilmusaliin aladiina hum can salaatihim saahuun waxaa hoogu u sugnaaday kuwa tukanaya kuwaasoo ha tukadaani laakiin salaadoodii sahwisan sahwiga waxaa lagu fasiray waktigeediibaa waxa weeye ay ka saarayaan oo waktigii loogu talagalay ayaanay markaa gudanahayn oo aanay la imanahayn waxaa kaloo lagu fasiray qalbigii lasoo xaadirin lahaa iyo khushuucdeedii iyo waajibaadkeedii kale ayay dayacayaan oo ay ka tegayaan alcalaamatu ibnulqayimna wuxuu yihi labada macnoba aayaddu way koobsanaysaa oo sahwiga loogama jeedo sahwigan ah mararka qaar qofku inuu salaaddii wax ka mida ilooba ama wax ka mida ka shakiyo oo rasuulkeennaba calayhi salaatu wasalaam sahwiga caynkaasi uu ka soo arooray axkaamta ee uu leeyahayna weynoo bayaamiyey loogamana jeedo salaaddii sahwigaa in laga wada tago waayo ilaahay salaad buu u sugay oo wuxuu ihi fawaylu lilmusalliin kuwa tukanayaa hoogu sugnaaday waxaa markaa qaطcan waxyaabaha looga jeeda ka mid ah dadka salaaddii waajibaadkeedi iyo waxyaabihii loo baahnaa ee muhiimka ahaa wax ka mida dayacayo kuwaasi ay ka mid yihiin kolkaa walaalayaal khushuucdu waa arrin aada iyo aada u muhiim oo salaadii ka mid ah ahlulcilmiga qaarkoodna waxabay idhaahdaan waa waajib weeye adilo fara badanina way ku soo aroortay ahlulcilmiga qaar baana qaba haddii qofku waswaasku ku bato oo waxa weeyaan markaa uu ka qaalib noqdo inuu salaadaba soo celinayo qofkaasi oo salaadaa uu ku celinayo ahlulcilmiga qaar qabaa way jiraan calaa kullin korka la ysku soo ururiyo waxa saaran qof kastoo inaga mid ah salaadu mar hadday tahay waajibkaa soo noqnoqonaayo ee habeenkii iyo maalinkiiba shantaa jeer aynu faralkoo qura gudanayno sunno badan oo kalena uu jiro salaadaasi si ay u noqoto walaalayaal mid ilaahay agtiisa ina anfacda waa inaynu khushuucdeedii ilaalinno arkaanteedii ilaalinno shuruuddeedii ilaalinno waajibaadkeedii kala ilaalinno inaynu xifdino sida ilaahay jala wacalaa inoo faray xaafiduu calى الصalawaati wالصalaaةi الwusطىa waqumuu lilaahi qaanitiin salaadii inaynu aada iyo aada ugu dadaalo salaadu rasuulkeenna calayhi الصalaaةu wasalaam agtiisa sidaynu garanayno wax ka midana aynu iftiiminay bay ka ahayd saxaabadii uu rasuulku rabeeyey calayhi salaatu wasalaam iyo salafkii raggii rag ahaana salaadu agtooda sidaasay ka ahayd waxa markaa aan ku soo gebagabaynayaa aynu akhrisanno siiradii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiidtiisa iyo siduu salaada u tukan jiray aynu ku dayanno siday saxaabadu u tukan jireen salafkii hore iyo raggii wanaagsanaa ragaha siday u tukan jireen cibro badan baa inoogu sugan kudayasha inoogu sugan khushuucdeennuna waxaa laga yaabaa arrinkaa inay ku ziyaado waana uu qofku inuu aada iyo aada isaga ilaaliyo isagoo salaadii gudanaya oo cibaadaysanaya inuu ku mashquulo adduunyo iska saa'ila oo maantoo dhanba uu ku soo jiray markuu salaada tukadana laga yaabo inuu dib ugu noqonaayo intii yaraydee tukanaysa inay ku haysato o aada ku mashquusho oo xataa adduunyada ay kula socoto miriradaa aada ilaahay hor taagan tahay waa in qofka muslimka aada iyo aada isaga ilaaliyo ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa salaada inuu inaga aqbaliyo cibaadaadka kale salى اllahu عalى nabiyina muxamedi وعalى alihi